gudoomiyaha maamulka degmada baraawe iyo waliba uu sokoro mareejidka iskiirow eelboorka ilaa iyo magaalada oo lakuwada dhisme laami oo dheerashii diro todoba kilomitir yoona dhowaan lashii deke dhismo wadadu waaniyo qeyb ku ah wadooyinka halbowlan ee magaalada cumar sheeg cabdi gudoomiyaha degmada baraawe oo kormeerka gureed warbaahinta la hadlay ee bulshadanka baagay inyoon dhisana wadooyinka silan hela wada nadiifa iyo wada mare koraan qaybo shalduwan ee baawarta waxaan kormeer aan ku joognaa wadooyinka farsmagaalaha ee runtii la rabo in maana magaalada laga hirgeliyo wadada laamiga aha shaqooyinkii maalmahan ay socotay maadaama maanta annaga maamul ahaan waxaan u koorgalnay sidii oo maana shaqadii habsamo u socodkeeda inaan maana annaga ka warbixinno aan maana soo ogaanno alxamdulilah waana ilaahay waxaa noogu fududay waxaan tagnay maana elboorka ilaa i maana meelo u dhow maana waxaan soo ogaanay laamiga iyo shaqooyinka maana ay socdaan haddana waxaan dhex taaganahay farasmagaalaha farasmagaalada gudaheeda run ahaantii ee la rabo in oo maana oo laamiga saxda ah in laga bilaabo magaalada gudaheeda dadka shacabka shacab weynaha oo hareeraha maanaa la rabo maanaa in maanaa marshabiidyada maanaa laami laga hergeliyo waxaan maanaa ugu digaynaa inay maanaa ka ag fogaadaan maanaa meelaha la rabo in marshabiidyada maanaa ay koraan ee la rabo in maanaa laamiga laga hergeliyo danta guud aa runtii maanaa wax walba maanaa loogu darbidaa gurigii uu ku dhex jiro maanaa waddo uu ku dhex jiro waxaan ku caddaynaynaa in gurigaas oo maanaa oo loogu imaan doono nan la jebin doono maadaama maanaa dan guud oo laga hergelinayo oo maanaa oo wadda oo laami ah waxaan kaloo maanaan dadka shacabka ugu digaynaa maanaa hareeraha oo maanaa waddooyinka ay rabaan inay guryaha ay ka dhistaan laga bilaabo saacan wax guryo oo laga dhisi kara maanaa ma lahan meeshaas waxay maraysaa waddaay maraysaa qofkii ku imaado gurigiisa in oo maanaa waddadaas ay ku soo aadana ha u dagaalamin ha doodin doodna ha ka samaynin keli waxaad oggolaataa danta guud ee dadweynaha ama shacabka dowladda ay waddo intaas maanaa ogolaaw waxaan kaloo maanaa u mahad celinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee runtii maanaa oo u kuurgaday sidii oo maanaa caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee maanaa ugu hirgeli lahaa waddada laamiga oo saxda ah annagana tan maamul ahaan runtii maanaa waxaan ku leenahay madaxweyne jazaakum allahu khayran jazaa waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in oo maanaa hawsha maadaama laamiga maanaa maanta oo baahida ugu maanaa hore oo maanaa laami noo ahaa waxaan taas waan kaaga mahad celinaynaa